rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
bismillaahi raxmaan raxiim afur wanaagsan rabada wanaagsan waa toddobiyo labaatanka maarso sanadka labada kun labaatan iyo saddex kusoo dhawaada barnaamijka sanadkiiba mar aad dhegaysataan ee kasmaal kasmaal waa barnaamij inoo socon doono ilaa dhammaadka bishan waxaan ugu talagalnay inaan ku korino garaadka inta nasiibka u yeesha ka qayb qaadashadiisa ama dhag kuhayntiisa ka soko weydiimaha cilmiyeed aynu kusoo bandhigno gudaha barnaamijka idinkana aad diyaarka la tihiin ka warcelintooda waxaa inoo weheliya abaalmarin lacageed oo ay ku farxi doonaan dhagaystayaasha wadarta warcelintoodu ay noqoto kuwa ugu badan toddobaadkiiba habeentiriska rabadaan ee barnaamijka waa lix abaalmarin guddoonsiinta waa habeen walba oo sabti ah axadna ay soo gelayso toddobaadkiiba kaalmaha kala duwan ee barnaamijka mid walba waxaa saaran qiimo lacageed oo uu ku farxi doono guulaysaha helidda ama weynta abaalmarinta adiga ayaa go-aan ka gaari karaa keliya waa aqoontaada iyo dadaalkaaad ku bixiso barnaamijka ilaalinta habraaca barnaamijka intuu socdo waa muhiim anigoo axmed maxamed ah iyo cabdicasiis rabaani ayaa idinla socodsiinaya dhanka farsamada waa ibraahim yare taabagelinta barnaamijka waa jaamacadda muqdisho mar kale iyo kasmaal
soo gudbinta barnaamijka kasmaal waxaa sanadkan dusha u ritay jaamacadda muqdisho hooyada jaamacadaha dalka
muuminiin tahay bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaqadii muuminiin tahay bilkhayr
weydiimaha ayaan markan toos u gudagelaynaa balse marka hore aan idin xasuusiyo sharciga barnaamijka dhegaysto walba mar qura ayuu fursad u haystaa barnaamijka ka hor inta aadan soo tigsan iska hubi cillad walba oo ku qabsan lahayd haddii jaaniskaagu uu dhammaado waxay ka dhigan tahay in habeen dambe aad helayso jaanis kale taleefanka barnaamijka aad ka soo wici kartaan ayaa ah eber lix hal sagaal lixdan iyo labo labaatan iyo afar eber saddex weydiinta ugu horeysa ayaan markan soo qabanayaa iyo cabdicasiis
waa tahay aada umahadsan tahay axmexaadiyow adiga dhegaystayaashaba waxaan leeyahay ramadaan ulkariim barnaamijku waa barnaamijkii kasmaal oo iminkaba aynu daah furnay islamarkaana toos u gudagali doono su-aalaha markaa dhegaystayaashu aynu weydiino haddaba dhegaystayaal su-aasha ugu horeysay aanu caawa ku daah furan doono barnaamijka kasmaal ee ay taabagelinayso jaamacadda muqdisho ayaa waxa ay markaasi noqonaysaa waa su-aal taariikha su-aasha ugu horeysa aanu barnaamijka ku daahfuri doonno waa su-aal taariikh ah dhagaystay dhagaha u fur oo ka warceli jawaabta saxda ah sheeg magaca caalimkii ugu horeeyey dowladaha islaamka ee ku guulaystay abaalmarinta nobel brice ee cilmiga fisigiska iyo dalka uu u dhashay su-aashu waa su-aal taariikha waxaa lagaa doonayaa laba arrimood inaad ka jawaabto sheeg magaca caalimkii ugu horeeyey dowladaha islaamka ee ku guulaystay abaalmarinta nobel brice ee cilmiga fisigiska iyo dalka uu u dhashay mar saddexaad haddii aan ku celiyo dhegaysta waxaa lagaa doonayaa inaad ka warceliso su-aashan taariikhda ah sheeg magaca caalimkii ugu horeeyey dowladaha islaamka ee ku guulaystay abaalmarinta nobel brice ee cilmiga fisigiska iyo dalka uu u dhashay waxaan filayaa inaad garateen jawaabta saxda ah ee su-aashaasi aadna ka warcelin doontaan hay axmed dhegaystaan haddii aan siiyo halo asalaamu calaykum waalaikum salam waraxmatullah habeen wanaagsan ayaan ku leenahay rabadaan wanaagsan
sidoo kale kale ramadaan wanaagsan baan leeyahay magacii waa munasir maxamed caalish beer
munasar maxamed ceelasha sida lagu yahay
aad baa loogu fiican yahay barnaamijkan himil oo aan dadku wadaynaa
waa tahay munasar waxaan kaa sugaynaaba ka warcelinta weydiintan ugu horeysa barnaamijka
Ya, su-aashaas isku daya waxaa la dhahaa maxamed cabdisalaan oona u dhashay bakistan dalka bakistan
Mm, noogu celi
maxamed cabdisalaan
Mhm,
oona u dhashay dalka bakistan
mm. waa tahay n axmehadi oo dhegaystihii ugu horreeyay ee barnaamijka aynu caawa ku daahfurnay kana warcelinaya su-aasha koowaad ee barnaamijka jawaabta uu bixiyey waa jawaab qaldan
Mm.
waa Eh, tahay Ee, n haddii aan ku noqono een, hafashadaas haddii eh, uu qad ku jiro bal mm, hal mar eh, ha noogu celiyo jawaabta mm, marka aan fiirino magaca uu soo qaatay inkastoo magaca dhexda uu ka tegay haddana waxay noqonaysaa een, warcelin saxan
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
nabaraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmari
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
wuu mahadsan yahay dhegeystihii een, ugu dambeeyey wuxuuna ahaa dhegeystihii ugu horreeyey ee isku daya wuxuuna ka bixiyey jawaabta saxan weydiinta ayaa u dhacaysay sheeg caalimkii ugu horreeyey ee dowladaha islaamka ee ku guuleystay abaalmarin abaalmarinta nobel price ee cilmiga fiisigiska iyo dalka uu u dhashay waa sida uu sheegay maxamed cabdusalaam ayaa la yidhaahdaa bakistan ayuu u dhashay wuxuuna abaalmarintaas helay kun sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii weydiinta inoo xigta waa tahay axmehadiyo waanu ka raaligelin doonaa hafashadii yareyd ee aanu hoganay ee dhegeystayaasha waan ka raaligelinaynaa su-aasha labaad ayaynu toos markaasi een, ugu gudbi doonaa su-aasha labaad een, dhegayste dhagaha u fur su-aashan een, waxa ay u dhici doontaa sida tan sheeg dhegayste nooca cunto ee aan isbedelaynin muddo dheer haddii mar labaad aan ku celiyo sheeg dhegayste nooca cunto ee aan isbedelaynin muddo dheer marka ugu dambayda haddii aan ku celiyo sheeg dhegayste nooca cunto ee aan isbedelaynin muddo dheer jawaabta waxaan filayaa inaad garan doontaan oo aad ka warcelin doontaan dhegaysta
qaadka ugu horreeyay dhegeystaan halo asalaamu calaykum raadiyaha iska foge habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan magaca noo raaci oo sabaxan daa-uud magaca inoo si raaci daa-uud Mm, daa-uud maxaa lagugu daraa daa-uud cabdulaahi oo kusugan dharkeenley waa tahay Een, usii gudub ka warcelinta weydiinta aan soo bandhignay Mm, noogu celi
waa hagaaga daa-uud eh, saas qadka noogu jiro daa-uud cabdulaahi oo dharkeele naga soo wacay su-aashii labaad ee barnaamijka kasmaal jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
uu mahadsan yahay dhegeystiii ugu dambeeyey daa-uud cabdulaahi ayuu ahaa weydiinteennii labaad oo u dhacaysay sheeg nooca cunto ee aan isbedelayn muddo dheer jawaab saxan ayuu ka bixiyey waa malabka malabka oo ah mid muddo keydsamay waa sidaas een, axmehadiyow waxaynu halkaasi kaga gudbi doonaa su-aasha labaad ee barnaamijka kasmaal waxaynu u gudbi doonaa su-aasha saddexaad dhegaysta su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal waa su-aal xisaaba su-aasha saddexaad ee barnaamijka kasmaal waa su-aal xisaab ah waxa ayna u dhici doontaa sida tan soo socota wadarta shan tiro oo kisi ah oo isku xiga ayaa ah boqol labaatan iyo shan sheeg shantaas tiro haddii mar labaad aan ku celiyo dhegayste su-aashan waa su-aal markaasi xisaab ah waxaa lagaa doonayaa sheeg inta jeer wadarta shan tiro oo kisi ah oo isku xiga ayaa ah boqol labaatan iyo shan sheeg shantaas tiro marka ugu dambeyda haddii aan ku celiyo wadarta shan tiro oo kisi ah oo isku xiga ayaa ah boqol labaatan iyo shan sheeg shantaas tiro waxaan filayaa inaad garateen oo aad ka warcelin doontaan dhegaystahan qadka ku jira ayaan markan een siin doonaa waxaan rajeynayaa su-aashan xisaabta in markaasi laga warcelin doono oo jawaabta saxda la bixin doono haloo dhegayste halow haloo dhegayste halo haa soo dhawow magacaaga iyo halkaad joogto bartuun cali ismaaciil oo joogtay wadaag ku celi magaca
bartuun cali ismaaciil oo joogtay mudul wadaag fartuun aadan oo joogta een degmada holwadaag hol wadaag fartuun barnaamijka caawa kugu horeysa
haa haye waaya caawa hadday kugu horeyso su-aashan xisaabta ah een waxaa lagaa doonayaa inaad ka jawaabto
haddaa isku day waxaa waaye labaatan iyo shan
tartiib adigoo isdejinaya
labaatan iyo shan haye
lagu dhuftay labaatan iyo shan kale
haye labaatan iyo shan lagu dhuftay shan
labaatan iyo shan labaatan iyo shan lagu dar labaatan iyo shan lagu dar labaatan iyo shan kale lagu dar labaatan iyo shan lagu dar labaatan iyo shan
halkaasay kaaga eg tahay
haa waayahay een jawaabta ay markaasi fartuun bixisay waa jawaab khaldan waa hagaag haye axmed Een, sidaas darteed waxay ka dhigan tahay inaan kusii soconayno qadad kale si aan jawaab saxan u helno waa hagaag dhegaystahan qadka ku jira haloo dhegayste halow aa walaal een soo dhawow magacaaga
nuuradiin cabdulaahi degmada dherkale
nurudiin cabdulaahi intee naga soo wacday
dherkale darkeelaya naga soo wacday nurudiin ayay barnaamijka kula socotaa
aa si wanaagsan ayaa taa la socotay gudo kale
haddaba isku day waxay noqonaysaa labaatan iyo kow haye lagu daray labaatan iyo saddex aha lagu daray labaatan iyo shan aha lagu daray labaatan iyo toddoba aha lagu daray labaatan iyo sagaal
waa hagaag nuuradiin cabdulaahi oo dharkeeli nagu soo wacay ee saa qadka noogu jiro jawaabta uu bixiyey waa jawaabtii saxda ahayd
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye qeybaha hore ee barnaamijka kasmaal ayaad la socotaan idaacadda himilo ayuu idinkaga imaanayaa barnaamijka jaamacadda muqdisho ayaa taabagelinaysa waxaan markan usii gudbaynaa weydiinta kale ee Ee inoo afraad.
xigta
waa hagaag een, axmedow weydiinta afraad ayaynoo gudbi doonaa een, su-aalihii waxaad moodaa in tii koowaad iyo tii labaad iyo tii saddexaadba aysan nagu soo noqoninoo laga markaasi warceliyo oo laga jawaabay ee, su-aasha afraad ayaynu markan rabnaa inaan soo bandhigno si dhegaystayaasheenna ay uga jawaabaan su-aasha afraad waxay u dhacaysaa dhegaysta sida tan sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay carab ama lisaan sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay carab ama lisaan Een, haddaba waxaan rajeynayaa marka ugu dambeyda inaan ku celiyo su-aashan inaad si fiican u fahanteen sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay carab ama lisaan waxaan filayaa een, inaad markaasi een, garateen oo aad ka warcelin doontaan dhegaystahan ugu horeeya aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
halo habeen wanaagsan rabadaan wanaagsan waatay dhegeystaha xudunta khadka inuu ka go-ay ama uu ka baxay waxaan kusii soconaynaa qadadka kale dhegaystahan aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum waxaan ku leenahay habeen wanaagsan waxaa tahay dhegeystaha sidoo kale xudunta khadka inuu ka go-ay waan kasii gudbaynaa qadadka kale ayaan ku soconaynaa waxaa inoo taalaa
su-aasha markaasi een afraad afraad qadkan haddii aan soo dhaweeyo halo asalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
habeen wanaagsan
habeen la mid ah walaal
waxaad inoo raacisaa magaca oo buuxa
waa liibaan ibraahim degmada dhiskeenley ka soo waca liibaan ibraahim yaa
haa degmada dhiskeenley
dharkeenle iyo sida lagu yahay
aada lagu wanaagsan yahay inta ka warhaay Mm. liibaan soo dhow warcelinta weydiinta
haddaan isku dayo waxaa lagu sheegay shan iyo labaatan jeer
waa tahay inaad helay shayin kale Ee, sidaa qadka noogu jir liibaan ibraahim oo dharkeeli naga soo wacay jawaabta su-aashii afraad ee barnaamijka kasmaal jawaabta uu ka bixiyey waa jawaabta saxda ah oo waa labaatan iyo shan jeer axmedow ayaa qur-aanka lagu xusay een, kelimada een, carab
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايب بالخير بلا يد وي أطير أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايب بالخير بلا يدوي أطير أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي يدي فروقاد مؤمنين تاي بالخير
caddoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaah boqorka abaalmarin
waa tahay waxaan kusii soconaynaa weydiimaheena markan weydiinta shanaad iyo cabdicaziis
Een, axmed oo weydiinta shanaad ee barnaamijka ayaynu guda geli doonaa dhegayste waxaa lagaa doonayaa inaad sheegto waa imisa garaaca wadnaha qofka caadiga ah ee qaangaarka ah daqiiqadiiba haddii mar kale aan ku celiyo waa imisa garaaca wadnaha qofka caadiga ah ee qaangaarka ah daqa- daqiiqadiiba waa imisa garaaca wadnaha qofka caadiga ah ee qaangaarka ah daqiiqadiiba jawaabta inaad garateen ayaan rajeynayaa dhegaystahan halow dhegayste halow markaxumaa dhegaystahaas waxaad moodaa inuu jaray een, qadka oo aan isku haleeli weyne su-aasha waa su-aal biologia in laga jawaabo ayaa la doonayaa oo dhegaystayaasha ay ka warceliyaan dhegaystahan ayaan siinaya halow dhegayste haa walaal magacaaga magacaaga walaal
halo haa waa ku maqlayaa magacaaga iyo halkaan joogto
aniga wax daawo aadan oo joogo degmada dhaskiinle dahabo dhar kenya aa ku sugan tahay haa waayahay ee, barnaamijka ma la socotaa haa fiiri ayaa haddaad la socotid ee, gudagal jawaabta
lixdan ilaa boqol
lixdan ilaa boqol jawaabta ay dahabo bixisay waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta ee bilkhayr
Een, axmedow waxaa halkaas uga gudbi doonaa su-aashii markaasi shanaad ee barnaamijka su-aasha een, lixaad ayaynu u gudbi doonaa oo toos ah su-aasha lixaad ee barnaamijka waxay u dhacaysaa sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay addunyaa sheeg inta jeer ee qur-aanka kariimka lagu xusay addunyaa marka saddexaad haddii aan ku celiyo sheeg inta jeer ee qur-aanka lagu xusay kelimadda addunyaa waxaan rajeynayaa inaad garateen oo aad ka wada celin doontaan dhegaystahan qadka ku jira halow haa walaal magacaaga
magacigu waa sax cabdulaahi oo jogada mudi jirkan cabdifataax cabdulaahi intee joogtaa cabdifitaax jirkan laa jooga dharkeenle sidee lagu yahay waa lagu fiican yahay haye barnaamijka haddaad la socotay gudagal jawaabta waa boqol toban iyo shan jeer boqol
toban iyo shan boqol toban iyo shan jeer qadka sidaas noogu jir jawaabta uu bixiyey cabdifataax waa jawaabta saxda ah
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
Een, axmedow su-aasha toddobaad ayaynu u gudbi doonaa ee barnaamijka
Een, weydiintan waxa ay u dhacaysaa weydiintan waxay u dhacaysaa imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamka aan ku celiyo imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamka marka ugu dambaysa imise lafood ayuu ka kooban yahay wejiga bani aadamka
dhegaystahan qadka ku jira ayaan soo qabanaya haloo dhegayste
halo haa walaal magacaaga iyo halkaad joogto
magacigu waa cabdirashiid ali cabdirashiid xaggee joogtaa
duban kaalan jooga cabdirashiid oo ka xada naga soo wacay cabdirashiid barnaamijka ma la socotaa
ducan baa ula socdaa waayo haddaad la socotid gudagal
wejiga wuxuu ka kooban yahay toban iyo afar lafood ku celi mar kale
toban iyo afar toban iyo afar lafood waa yahay jawaabta aad bixisay waa jawaabta saxda ah, sidaa qadka noogu jiro
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahadcelinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة مؤمنين تاي بالخير وجبك ربي ونبري بشارنا النبي ويدي برواقة مؤمنين تاي بالخير
addoonka sodhonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
رمضان بلا تايا بالخير بلا يا دوي أطير أنت هاي بالخير وجبك ربي ونبري
waa hagaaga gabagabadii ayaynu kusii dhownahay su-aasha sideedaad oo noqonaysa su-aasha ugu dambaysa ee barnaamijka ayaanu markan soo gudbinaynaa su-aashii toddobaad waa laga jawaabay su-aasha sideedaad dhegayste ee dhagaha u fur waxay u dhacaysaa sidatan sheeg magacyada laba suuradood oo kusoo degay magaalada maka mid kastana aayadeedu yihiin baa layidhi siddeetan iyo siddeed aayadood sheeg magacyada laba suuradood oo kusoo degay magaalada maka mid kastana aayadaheedu ay yihiin siddeetan iyo siddeed aayadood marka ugu dambeeyada sheeg magacyada laba suuradood oo kusoo degay magaalada maka mid kastana aayadaheeda ugu dambeeya ay yihiin markaasi siddeetan iyo siddeed aayadood Een, haddii markaasi aan fiiriyo qadka taleefanka iyo dhegeystaha ku jira haloo dhegeyste Halo, assalaamu calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma magacaaga
Caasho Ibraahim oo joogta Ceelasha.
caasho oo joogta ceelasha
Haa.
caasho barnaamijka nala socotaa Haa, waan la socdaa.
aye waayahay gudagal
Suuratul Qasqas iyo suuratul Saad.
waayahay sidaa qadka noogu jur Een, caasho ibraahim oo ceelasha naga soo wacday jawaabta ay bixisay waa jawaabta saxda
taabagelinta barnaamijka kasmaal waxaan kaga mahad celinaynaa jaamacadda muqdisho oo ah hooyada jaamacadaha dalka
barwaaqadii muuminiinta iyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr
waa tahay saaxiibayaal guud ahaan barnaamijkeeni intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa waxaan kusoo qaadanay weydiimo kala duwan kuwaas oo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka kasoo qayb galay ay ka warceliyeen intaa ayuu barnaamijka inoogu ogyahay intaan habeen dambe ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo bilkhayr
addoonka soddonkada beri intuuba la qaaday sooma ilaa boqorka abaalmarin
rabadaan bilataya bilkhayr balaayadu way ad xidhan tahay bilkhayr wajibkii rabbi una baraye bishaarana nabigu yidhiye barwaaqadii muuminiinta bilkhayr